أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa duhurnimo khamiis ah taariikhdan waxay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol toddobayo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena duhurnimadan kuwooda ugu doorka roon madaxweynaha dowladda salibiyadda ah ee yuganda ayaa ku goodiyey in uu dagaal ku qaadayo dalka kenya haddii loo diido marin ay ka galaan badweynta hindiya weerar qorshaysan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose dab geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay goob ganacsi oo ku taalla degmada baraawe ee wilaayada shabeellada hoose mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday dhammaysatay qoraalka iyo aqrinta wilaayada mudug ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalaqaad lagu baranayo cilmiga sharciga ah ka hirgeliyey degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu door karoona haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran madaxweynaha dowladda salibiyadda ah ee uganda ayaa ku goodiyey in uu dagaal ku qaadayo dalka kenya haddii loo diido marin ay ka galaan badweynta hindiya faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cali cabdulaahi caliyare baadariga madaxweynaha ka ah dalka uganda yuweri museveni ayaa si toosa markii ugu horeysay daboolka uga qaaday damaca la mid ah kan etoobiya kadib markii uu si cad u sheegay in uganda ay xaq u leedahay inay hesho marin ay ka gasho badweynta hindiya yuweri museveni ayaa ku goodiyey in mustaqbalka uu dhici karo dagaal u dhexeeya uganda iyo kenya haddii waddankiisa loo ogolaan marin toos ah oo uu ka helo badweynta hindiya waxaana uu yidhi
uganda haddii ay isku daydo inay dhisato ciidan badeed sidee ayay u dhisan kartaa iyadoo aan bad lahayn qaab dhismeedka siyaasadeed ee afrika waa mid aan caqliga lahayn qaar badan oo dalalkaasi ka mid ahna xitaa marinbadeed ma haystaan taasi waxay dhibaato ku tahay dhaqaalaha iyo difaaca labaduba sidee wax soo saarkayga ugu dhoofin karaa dibadaha anigoo badla'aan ah sidaas darteed ayaan hadal iyo heshiisyo aan dhammaad lahayn ula galnay kenya balse baddu waa xaqayga oo aniga ayaa leh mustaqbalka waxaa dhici doona dagaallo
yuweri museveni baadariga madaxweynaha ka ah dalka uganda ayaa cadaalad daro ku tilmaamay in dalalka aan badda lahayn ee uganda ay ka mid tahay laga hor istaago marino muhiim u ah ganacsigooda iyo difaaca dalalkooda waxaa kale oo gaalkani fikrad waaliya uu ku sifeeyey in dalalka xeebaha saarani ay keligood isku koobaan lahaanshiyaha badda hadalkan oo yuweri museveni uu jeediyey maalmo ka hor ayaa ilaa hadda dowladda kenya jawaab cad aysan ka bixin waxaase si adag uga falceliyey shacabka kenya oo hadalkaa ka soo yeeray baadarigan ku tilmaamay riyo maalameed waxayna ay tilmaameen inuu ka shallayn doono haddii uu isku dayo dagaal uu ku soo qaado waddanka kenya dhawaqan ka soo yeeray madaxweynaha dowladda siliibiyadda ah ee uganda ayaa ku soo aadaya xilli geeska bari ee qaaradda afrika laysku biritumanayo kadib markii dowladda xabashida itoobiya ay sii laba jibaartay damaceeda badeed isku diyaarinayso dagaal ay sheegtay inay kula wareegayso qaybo ka mid ah dekadaha dalka eritereya shukran walaalkeen caliyare weerar qorshaysan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose wararka ka imaanaya wilaayada jubbada hoose waxa ay sheegayaan in ciidamada mujaahidiintu ay maanta weerar kamiin ah u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo lug ahaa kuwaas oo ku socdaalayay aagaarka deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxaana jirta khasaare murtadiinta lagu soo gaarsiiyey weerarkaas dhabagalka ah wixii kusoo kordha weerarkaas wararkana soo socda ayaad kaga bogan doontaan bal markan iyo shabeellada hoose dab geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay goob ganacsi oo ku taalla degmada baraawe ee wilaayada shabeellada hoose walaalkan casaam carafaad ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya wararka ka imaanaya magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in dab xoogan oo ka kacay geerish ku yaala magaaladaasi kaasoo geystay burbur xooggan oo soo gaaray gaadiid kala duwan oo iskugu jira kuwa xamuul ah iyo gaadiid rakaab ah dabkan ayaa si gaara oo kacay sida lasoo warinayay geerash lagu magacaabo beebaha waxa uu dabka burburiyey gaadiid tiradooda lagu qiyaasay toban iyo shan baabuur kuwaasoo iskugu jira gaadiid xamuul ah kuwa dadka ay raacaan geerashka dabka uu ka kacay ayaa ahaa goob gaadiidka lagu xareeyo ilwaradiya deegaanka ayaa sheegay in dabka uu socday in muddo ah waxayna taasi sababtay inaysan jirin wax gurmad deg deg ah oo goobta la gaarsiiyey waxaana dabka iskooda oo la tacaalayay dadka rayidka oo keliya iyagoona dabkaasi u adeegsanaya biyo iyo ciid maadaama aysan jirin wax gaadiid debdemis ah muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay qaaca iyo uurada ka baxayey goobta iyo gaadiidka geerashka ku xarisnaa oo gubanayay sidoo kale waxaa la arkayay dad shacab ah oo isku dayayey inay demiyeen dabka marka laga soo tago xoogta burburka gaadiidka ka badan toban iyo shanta baabuur oo u badnaa kuwa rakaab ah ma jiro tirokoob rasmi ah oo ku aadan khasaaraha waxaa suuragal ah in khasaaraha intaasi ka badan yahay maadaama dabka u kacay xilli habeen ah wararka qaar waxay khasaaraha ku sheegayaan toban iyo kow baabuur halka goobjoogayaal ay sheegeen inay arkeen toban iyo shan gaari toban ka mid ay yihiin kuwa rakaab ah shanta kalena ay yihiin xamuul mahadsanid cazaam mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday dhammaysatay qoraalka iyo aqarinta faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cabdilkani maxamed
munaasabadan oo si heersar ah wuu u soo agaasimay maktabka dacwada wilaayada hiiraan kana dhacday hoolka xafladaha sheekh xasan barsane ee degmada buqa qable ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey boqol labaatan iyo sideed arday oo dhigta toddoba iyo toban dugsi qur-aan oo ku yaala degmada buqa qable ardaydaas oo dhammaystay qoraalka iyo akhriska waxaana munaasabada kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan iyo marti sharaf kala duwan ardayda dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ee shahaadooyinka la siiyey ayaa goobta munaasabada kusoo bandhigay bandhiga cilmiyaad ay si aad ah ugu riyaaqeen waalidiinta ah iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha aabbo cabdulaahi colaad oo ka mid a waalidiinta ubadkooda shahaadooyinka la siiyey oo goobta ka hadlay ayaa kaga mahad celiyey macalimiinta iyo maktabka dacwada wilaayada hiiraan juhdiga ay bixiyeen waxaa mahad iskale walaayadeenna hiiraan asuu horeeya guuleed awlabhaan maktabka dacwada waxaa kayrka badan lenoo soo bandhigay ilmaheenna saan wax u xifdi macalimiintii juhdiga ku bixisay ciyaalkan ayaa mahad iskale toban iyo toddobada dugsi oo ka furan magaalada oo ay boqol iyo labaatan iyo sideed cunug kaalmaha ay ka galeen oo la soo qaaday ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale nicmadaan na sii nicmadaan markii waxaan ku helnay kitaabka ilaahay aan qaadanay diintaayna aan ku dhaqannay cadowga waan iska aragnay gaalada waxay noo diidan tahay waxa waa jiilkan oo saan u yaryar oo wax la baraa kitaabka aan ku dhaqmayna oo wax noola diidan yahay markiin qaadanay oo naftaayna hornay oo maalkaayna bixinay waa arkaysay nicmada waxa laga dhaxlay walaalayaal waanu afka waalidiinta ku hadlaa waxaan iiga codsanaa ilmaha in kitaabka ilaahay aan barna tarbiyadooda aan ilaalinna camalka hadda socda aan ku qanacna ilmaha wixii qur-aanka noo bartane jihaadka aan u dirna waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo munaasabada soo xiray ayaa la dardaarmay waalidiinta ardayda macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah iyo maktabka dacwada wilaayada hiiraan waxaan u fadhinno waa xaflad ikhtitaam u ah ama ay ku qalinjibinayaan arday aada u tiro badan boqol labaatan iyo siddeed arday oo soo dhammaysatay barashada alqiraa'a waalkitaaba oo ka kooban gabdho iyo wiilal sida boorka noogu qoran waa dufcadii shanaad oo qalinjibin noocan oo kale ah aan goobjoog u nahay waxaana ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala nagu nicmaystay fadliga noocaas oo qiimaha badan ardadaan sida a maqlayseen ama boorka noogu qoran waxay ka kala imaadeen madaarista qur-aanka ee ku yaalla degmada buqa qabla waxaa marka in la xuso mudan ama looga mahad celiyo dadaalkii iyo juhdiga ay sameeyeen macallimiintii waalidiintii ardadaas waxbarashadooda ku lug lahaa dadaalkaa bixiyey waxaan leenahay waa aad mahadsan tihiin jazaakum allahu khayran juhuuddii aad bixiseenna waa middaa galabta bannaanka la keenay annagu waxaa nahay ummad aqooneed waxaa nahay ummad tacliimeed markaa waa ugu mahad celinayna macallimiinta dadaalkoodii qofka hadduu kitaabadii bartay iyo qoraalkii wixii qoranna uu aqrin karo wuxuu awood u leeyahay inuu wax barto oo uu sii socdo waxaan marka naftayda anoo ka bilaabaya u dardaarmayaa guud ahaan dadka oo dhan ammaanadaanna saaran oo ilaahay dusheenna u saaray oo aan raaciga ka nahay oo ah inaan awlaaddeenna barno kitaabkooda sunnada nabigooda akhlaaqdooda suuban in tarbiyadooda la hagaajiyo oo aysan cadowgooda gacanta u gelin in qof kastoo annaga naga mid ahi mas-uuliyaddaas u guto tallaabadan kudayashada mudan ee uu ku dhaqaaqay maktabka dacwada wilaayada hiiraan ee ah in boqol labaatan iyo sideed arday oo laga kala keenay madaarista qur-aanka kariimka ee degmada buuqa qableh loo sameeyo wakhti gaar ah oo lagu barayo qoraalka iyo akhriska ugu dambeyntiina la guddoonsiiyey shahaado caddeen u ah inay ka takhurujeen kitaabada iyo qiraa'ada waana tallaabo midho dhalkeeda ay markhaati ka wada noqdeen maamulka wilaayada macallimiinta madaarista iyo waalidiintii ubadkaasi dhashay shukran akhuuna cabdilkani wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta sida faahfaahinta warkan uu inoogu eegayo walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali waxaan dhihi lahaa wilaayadu qofkaan ka qaldanayn madaxa kama jirtee ha u yimaadaano suuriga wilaayada islaamiga mudug ayaa waxay ku soo bandhigtay degmada jawle ee xarunta wilaayada mudug askari toobadkeen ah kaas oo ka toobad keenay falkii gaalnimada ahaa oo uu horay ugu dhacay maxamed cali maxamed waa taa'ib ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ku sugan dhuusamareeb maxamed cali maxamed wuxuu sheegay inuu ka toobad keenay dibna aan ugu laaban doonin mar kale maleeshiyaadka gaalaraacyada ah ee ku sugan qaybo ka mid ah wilaayada mudug taa'ibkan ayaa wuxuu ka sheekayey dhibaatooyinka ay ku hayaan dadka muslimiinta ah maleeshiyaadka murtadiinta wuxuuna baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadka ka tirsan murtadiinta la marin habaabiyey maxamed wuxuu sheegay in si wanaagsan loogu soo dhoweeyey deegaannada ay ka taagan tahay raayada tawxiidka kuna faraxsan yahay soo dhoweynta wilaayada islaamiga ee mudug intaasii kadib idaacadda islaamiga al andalus ayaa waxay la hadashay maxamed cali maxamed magacaygu waa maxamed cali maxamed waxaan ka imid samareeb ciidan jawaan ka tirsanaa oo kasud kaasta aan la shaqaynayay waxay ahaayeen madaxtooyada galmudug ay ahaayeen kuwa waxay ahaayeen daraawiist hawsha aan qabanaya darawal ahaa gaari booyada ahaan wada gaari booyada oo biyo dhami waxay keenaysaa aeroboortka sidoo kale xerada gudaheeda waa waxyaabasaas biyo kula dhami niyadeyda ugu dhalisay waa aqli ii kararay wey dhuusamareeb nin oo daryaa madaxtooyada ah mustafa cabdiba waa salaad la-aan iyo soon la-aan waxyaabahaana ku dhaqmi jiraan rusi jawlaan ku dhashay halkaasaan ku awoway waxyaabahaani anfacayno aana arki jirin markaan ku arkayna waxaan isiri meeshaan ku anfici mayso waxaan baa u diraya inay kasoo laabtaan wilaayada islaamka u yimaadiin waxba dhihi mayso waxba ku fali mayso way afinaysaa ha u yimaadiin oo dhihi lahaa wallaahi si fiican ay iisoo dhaweeyeen hadda waxaan joogaa jawle si wanaagsan ay iisoo dhaweeyeen waxba layma dhihin waa si in ragga loo soo dhaweyn jiraa laiisoo dhaweeyey inta aan ku dhex dhalan oo aan ogeyn oo loogu sheekeeyo walaayadu waxbay madaxa ka jirtaa aan dhihi lahaa walaayadu qofkaan ka qaldaneyn madaxa kama jirtee ha u yimaadaan oo suurigan dhowaan ayay ahayd kadib markii baaqay u direen waxgaradka wilaayada maleeshiyaadka murtadiinta la socda gaalada caddaanka ah inay ka toobadkeenaan dalka gaalnimo haddii ay ka toobadkeenaanna wilaayada gacmo furan ay ku soo dhoweynayso shukran cabdiraxiim ugu dambayntiina maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalaqaad lagu baranayo cilmiga sharciga ah ka hirgeliyay degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen cusmaan dhuubow
في ثوب مجتهد فقها وبرهانا تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله وفاز بالسبق إيمانا وإحسانا
dadaalka iyo dardargelinta barashada cilmiga sharciga ayaa muddooyinkan dambe sare u sii kacaya iyadoona goobaha lagu barto cilmiga laga dareemayo mashquul aad u fara badan iyo qaabilaada dadka u soo xidhaysanaya barashada cilmiga waxaana meelaha ugu badan ee hadda laga dareemayo ka mid ah masaajidda iyo maraakiista kale ee waxbarasho bishii muxaram ee bilowga sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay xalaqaad lagu baranayo cilmiga sharciga taas oo magaceedu yahay xalaqaatulqimam liasxaabi alhimam waxaana markii ugu horraysay xalaqadaasi laga dahafuray magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe xalaqadan oo ah mid lagu soo noolaynayo cilmigii xalaqaadka ayaa waxaa soo xaadira islamarkaana wax ku barta boqolaal arday ah oo isugu jira rag iyo haween loomana kala harin yar iyo weyn qof kasta oo raba in uu barto cilmiga sharciga sida ayay sheegeen mas-uuliyiinta maktabka dacwada xalaqaadka ayaa xaqiijin doona islamarkaana lagu baran doonaa funuunta kala duwan ee cilmiga sharciga waxaana hadda socda tafsiirka qur'aanka kariimka oo ay ka faa'iidaystaan boqolaal arday ah waxaa sidoo kale socota xalaqaad kale oo lagu baranayo culuumta luuqadda oo lagu barto kutub kala duwan oo ah luuqadda carabiga waxaa sidoo kale lagu baran doonaa oo xaqiijin doontaa xalaqadaasi fiqiga ilaa laga gaaro sunanka iyo saxiixeenka waana xalaqo nidaami ah waxayna mas-uuliyiinta ii sheegeen in fatro kasta amaba marxalad kaste ardayda laga qaadayo imtixaanaadda lagu ogaanayo mustabahooda cilmiga بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرت haddaba warbixintan waxaannu idinkugu soo gudbin doonnaa muddo shan bilood ah oo ay socotay xalaqada waxyaabihii ay xaqiijiyeen ardaydii ku taxnaa xalaqada kuwaas oo galay imtixaankii ugu horreeyey ee xalaqada bartan iska bayaaniya iska caddeeya insha allahu tacaala kitaab baan soo qaatay in sheekh soo diyaariyey basi wax ka bedelan ma jiro intaa un baan idinka rabaa keli ah qof walaba isku kalsoonow waa imtixaanka kitaabka ajrubiya soo dhammaaday waayo saxdaada ka shaqaysii dib ugu laabo warkii macallinkaaga waxaad qoraysa hubso ha ka tegin magacaago saddexan wakti baad haysataan waktigu waa hal saac su-aaluhu waa fudud yihiin ma cusla ha isku cuslaynin adugu halkani waa masjidka tawxiid ee magaalada jilib waxaa ka socda imtixaanka mid ka mid ah kutubtii ay soo barteen ardayda tirada u fadhiisatay imtixaanka ayaana gaaraysa laba boqol lixdan iyo toddoba arday oo isugu jira rag iyo haween jawiga ayaana ahaa mid farxad ay ku dheehan tahay waxaana ardayda laga dareemayey hamiga ay u qabaan barashada cilmiga waxaa jiray imtixaan midkan la mid ah kaas oo lagu qabtay masjidka dabaqa oo ay ka soo qayb galeen arday aad u fara badan kaas oo la mid ah isla midka ka dhacay masjidka tawxiid idaarada xalaqada ayaa dadka cilmi doonka ah siisay fursado ay ku baran karaan cilmiga oo qof kastana u suurtagelin karta wakhti ku habboon waxaana xalaqada ay socotaa xilliyada kale ah salaadda subax kadib casirka kadib iyo salaada cisho kadib dhammaan duruusta ayaana ah mid isku mid ah taasoo sara u qaaday hamiga qof kasta oo raba inuu barto cilmiga warbaahinta islaamiga ah ee landulus oo ku sugneed halkii uu ka socday imtixaanka ayaa wareysatay qaar ka mid ah ardaydii ku jirtay diyaargarowga imtixaanka xalaqaatulqimam liasxaabiilhimam waxaan ku dhex jirnaa masaajidka la yidhaahdo tawxiid gudihiisa waxaana diyaar u nahay imtixaankii khayr baan rajaynaya imtixaankan waxaan ka rajaynaynaa guul insha allah iyo kitaabkan inuu noo soo dhammaado oo maxaan ku lahdaa imtixaankiisa aan galno
maanta waxaan u fadhinaa imtixaankii kitaabka ajrumiga ayaa noo soo dhammaaday xalaqada waxaa la yidhaha xalaqatu alqimam liahli alhimam imtixaankii gebagabiis ayaa maanta u fadhinaa insha allah markaan waxaan rajaynaynaa dadka dhan waxaan rajaynaynaa guud xalqadan kitaabkan kuma kitaabo badan ayaa noo soo socda kitaabkii ugu horreeyay iyo kii labaad ayaa sii maraya waxaan u fadhinaa hadda imtixaankii waxaa noo soo dhammaaday kutubkii insha allah waxaan rajaynaynaa guul xalaqada magaceedana waxaa la dhahaa xalaqatu alqimam liasxaabi alhimam kama marnin haweenka oo iyagana qayb ka ahaa imtixaanka anoo ka mid ah ardada xalqatulhimam liasxaabi alqimam waxaa maanta u fadhinaa kitaabkii noo soo dhammaaday ee mumticaha imtixaankiisa ardada dhanna guulaa u rajaynaa ilaahayna ha noo fududeeyo imtixaankii aan hadda u fadhinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan u fadhinaa imtixaan waxaan dhammaanay mumtic alajruumiy imtixaankiisa u fadhinaa waxaan hadda dhiganaa kitaabka kaloo la dhaho mutamim alajruumiy alxamdulilah waa ku faraxsanayna imtixaankiisa inaan u fadhinno bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ahay ardayeed ka mid ah ardayda dhigata xalaqatulhimam liasxaab alqimam waxaan soo dhammaysanay kitaab la yidhaahdo mamtic sharax alujrumiya wanoo dhammaaday waxaan dhignay qawaaciddiisa waxaa kaloo noogu xigsaday mutamam alujrumiya haddana waxaan u fadhinaa imtixaankiisa waana ku faraxsanahay alxamdulilah waxaan ka mid ahay ardada dhigata xalaqatulqimam liasxaabi alhimam maantana waxaan u fadhinaa inaan galno imtixaanka naxwahaas insha allah waxaan rajaynaynaa guul
waxaan joogaa degmada jilib waxaan ka mid ahaa dalabada dhiganaysay xalqatulqimam liasxaabi alhimam sheekh cabdifataax abuu xamse waxa uu ka mid ahaa dadkii tagay halkii uu ka socday imtixaanka xalaqada wuxuuna ardayda ku dhiirigeliyey dadaalkooda waxbarasho xalaqa min xalaqaat sharciya oo cinwaankeedu uu yahay xalaqatulqimam min asxaabi alhimam oo muddo soo socotay dalabatulcilmigana ee ay ku baranayeen qayb ka mid ah cilmiga sharciga ah wasiiladiisa oo ah luqaddii druumiga oo ay dhammeeyeen imtixaankiina hadda ay u fadhiyaan si qof walbaba garaadkiisa iyo intuu gaarsiisan yahay dadaalkiisa u tijaabiyo waana ku faraxsannahay inaan ka soo qayb galno maxaa yeelay waa shay salafku ay aada u kobcin jireen waana sunna mahjuura laga tegey waana waxyaabaha diinta ilaahay lagu kobcin karo xalaqaadkaa ka barako badan maxaa yeelay waa xalaqad soconaysa sida maktabku noo sheegay ardada tan imtixaankana maanta u fadhisa waxaan leenaha jazaahum allahu khayr fii miisaani xasanaatikm allah idiin saaro mid ka mid ah mas-uuliyiintii lajnada imtixaanka kana socday maktabka dacwada ayaa ka warramay qaabka uu u dhacay imtixaanka iyo tirada ka soo qayb gashay imtixaanka ka dhacay masjid tawxiid waa imtixaan aad u qiimo badan sida ka muuqato arday fara badan oo gabdho iyo wiilal labadaba isugu jiro koru dhaafaya cadad ahaan saddex boqol ayaa imtixaanku u fadhiisatay dadka imtixaanku u fadhiistayna waxaa ka muuqanayay jawi deggan iyo dadaal fara badan iyo hami caali ah ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa in dadkaas waxbarashadu ku guuleeyo dadka waxbarayana khayr badan ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku manaysto diinta islaamkana dadkii difaaci lahaa ilaahay uu ka dhigo aragtida iga muuqato guud ahaan waa aragti aad u fiican waxaan leeyahay marka dadka muslimiinta ha laga faa'iidaysto waxbarashadaas furaska maalin kasta lama helayo maalinka maalinka fursaddu ay taagan tahay in laga faa'iidaysto ayaan dadka muslimiinta ku boorinayaa markii uu imtixaanka soo dhammaaday qaar ka mid a ardayda ayaa ka warramay dareenkooda waxbarasho iyo imtixaanka laga qaaday maadaama muddo shan bilood ah ay soo dhiganayeen qayb ka mid ah duruusta xalaqada galabta waxaa halkaa noogu noogu gabagaboobay imtixaankii kitaabkii ugu horreeyey maaragtay alajruumiya waxaa imtixaankan ka soo ka qayb qaadatay ilaa saddex boqoloo qof taqriiban oo raggii haweenba iskugu jira waxaa kaloo ilahi kala jeynaa subxaana watacaala inuu noo taamiyeelo ujeeddada iyo hamiga aan leenahay iyo hadafka oo ah inaan ilaa alifiyada wax alla wuxuu ku saabsan alculuum alcarabiya funuunteedoo dhan ilaa laba iyo tobanka fani wixii ilaahay naga waafajiyo waxaa weye ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala rajo fiican waxaa weye waxbarashada sidaa loogu fooraraa leylan wa nahaaran habeen iyo maalin dadkii waxay ku dugan yihiin buugga iyo qalinka hadday xalaqaad tahay hadday macaahida tahay hadday madaarista nooc kastoy tahay golaha dhaqanka ayaa dhankooda bogaadiyey dadaalka waxbarasho ee ka socda magaalada jilib iyo sida ay xilligan dadka ugu hamuum qabaan inay ka faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee loo sameeyey maanta waxaan ka soo qayb galnay xalaqatulqimam liasxaabi alhimam haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbada dhexe maanta xalaqaad loo dhigaayo macnaa imtixaan laga qaadaayo ayaan la soo kulannay waa wax nagu cusub waxaan u mahadcelinaynaa maktabu dacwa lixarakati shabaab almujaahidiin waxay ku tusaysaa macnaa insha allahu tacaala gacanna in gaalada lala dagaalamayo waxbarashadiina dadka waaweyn iyo dadka yaryar ay gundiga u xirteen waxaan kaloon u mahadcelinaynaa ardayda ee dhabar adeegtay u fadhida imtixaankii ay micnaha maskaxdooda tuujinayaan insha allahu tacaalaa wiilal iyo gabdhaba waad mahadsan tihiin ilaahay ha idin barakeeyo arrintaan waa dhiirogelin hadduu ilaahay idmo qof walba mustabihiisa in la ogaado insha allahu tacaala haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka aad baan u soo dhowaynaynaa waan ku faraxsan nahay xalaqadan ayaa ah mid ay si weyn u soo dhoweeyeen dadka jecel waxbarashada waxayna ku tilmaameen fursad mudan in laga faa'iidaysto maadaama uu wakhtigu yahay mid socda loona baahan yahay qof kasta oo muslima inuu ka faa'iidaysto wakhtigiisa uguna faa'iidaysto raadinta cilmiga sharciga يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبة وجازهم خير ما جازيت إحسانا
warbixintiisaas dhegaystayaal waxay u dambeysay warkeennii duhurnimo ee maanta tan iyo kulantideena dambe war ka lamida intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo nabaadiino nooli kulantee wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir